maamulka yahuudda ayaa wajahaya isbeddello waaweyn oo saameyno taban u sida kuwaasi oo muujinaya barakaca xooggan ee kusii baahaya kayaankan gumaystaha ah oo ay dadka yahuudda ah kaga cararayaan deegaanada sida xoogga ah loogu deegaameeyey tan iyo sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka markii uu bilowday dagaalka khaza caddaymo rasmi ah oo ay baahinayaan warbaahinno ku hadla afka cibriga ah iyo kuwo kale oo carbeed ayaana daaha ka rogaya in maamulka yahuudda uu samaynaya isbeddello dhanka dadka soo gelaya ah yahuudda caalamka oo horaantoodii door bidayey in ay ku noolaadaan dhulka filistiin ee uu gumaysiga ku haysto maamulka yahuudda ayaa xilligan noqday kuwo ka cararaya deegaanadii ay degganaayeen warbixinnada ka soo baxaya gudaha maamulka yahuudda ayuuna carabic bost ku tilmaamaya kuwa xiise daakhili ah ku baahinaya gudaha kayaanka gumaystaha ah dadka yahuudda ah ayaana u iilanaya in ay ka siibtaan deegaanada lagu deegaameeyey iyagoo ka cararaya rabshadda dhaqaale iyo tan amni xumo ee uu wajahaya kayaanka sahyuuniga ah tan iyo sannadkii labada kun labayo labaatanka markii uu xukuumadda yahuudda hoggaanka u qabtay benyamin netanyahu turxaan bixinno ka soo baxay xafiiska dhexe ee tirakoobyada dadka yahuudda ah ayaana muujinaya sara ukac ballaaran oo marle arag ah islamarkaana ku yimaaday dadka ka qaxaya gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka yahuudda iyo hoos u dhac ballaaran oo isla wakhtigaasi ku imaaday dadkii yahuudda ahaa ee usoo kicitimayey deegaanada filistiin ee gumaysiga yahuudda ku hoos jira gudaha kayaanka sahyuuniga ah waxaa ka hana qaaday xilli sii horraysay ilaa xilliganna ka socda oo weliba halkiisii ugu sarraysay maraya xamlo loo bixiyey alhijra almucaakisa ama qaxa dadban xamladan ayaana ah mid dadkii loo soo barakicin jiray deegaanada uu ka arrimiyo maamulka yahuudda ay kaga barakacayaan halkii loo soo barakicin jiray warbixinnada ay soo saarayaan warbaahinada raacsan maamulka yahuudda ayaana caddaynaya in la diiwaangeliyey tiradii ugu badneed ee qax ah taasi oo ay dadka yahuudda ah kaga barakacayaan guryahooda tan iyo inta uu socda dagaalka khaza weliba gaar ahaan bilihii dhexe iyo kuwii dambe ee sannadkii tegey ee labada kun afar iyo labaatanka waxaana muuqanaya in barakacayaasha yahuudda ah ee ka baxsaday deegaanada uu ka dhisan yahay maamulka dhiciska ah shantii bilood ee ugu horraysay sannadkan aynu ku jirno ee labada kun shan iyo labaatanka ay la siman tahay amaba ay ka agdhowdahay tirada dadkii barakacayaasha ahaa ee la diiwaan geliyey isla shantii bilood ee ugu horraysay sannadkii labada kun afar iyo labaatanka sida ay muujinayaan tirakoobyadu laga soo bilaabo bishii koowaad ilaa bishii shanaad ee sannadkii labada kun afar iyo labaatanka waxaa ka barakacay deegaanada uu gumaysiga ku haysto kayaanka sahyuuniga ah dad tiradooda lagu qiyaasay labaatan iyo shan kun iyo siddeed boqol oo qof halka sannadka labada kun shan iyo labaatanka bishii sii koowaad ilaa tan shanaad lagu qiyaasay dadka yahuudda ah ee ka qaxay guryahooda saddex iyo labaatan kun oo qof tirada labada sano ayaana ah mid aad iskaga gaardhow marka laga soo taga musiibada barakaca ee uu la nool yahay maamulka yahuudda waxaa intaa usii dheer oo kayaanka balaaye iyo baas oga dhigan in ay aad hoos ugu dhacday dadka yahuudda ah ee soo geli jiray gudaha deegaanada uu ka dhisan yahay maamulkan maadaama ay dadkiisuba wada yihiin dad soo galooti ah iyo bulsho ashaamud ah oo meelo kala duwan la iskaga keenay bayaanada ka soo baxaya xafiisyada yahuudda ayaa si weyn bannaanka u keenay in ay aad u yaraatay dadkii soo geli jiray gudaha deegaanada uu ka dhisan yahay maamulka la baxay israa'iil ayna sidoo kale yaraatayba dadka yahuudda ah ee xitaa ku fekeraya in ay ku noolaadaan deegaanadaasi sababa ku aadan xaaladaha kala daran ee amni iyo dhaqaale iyo xasaradaha siyaasadeed ee su'aalgelinaya sii jiritaanka kayaankan sahyuuniga ah ee uu wajahaya maamulka yahuudda caddaymahan oo qaarkood uu helay arabic bost oo ah warbaahin caan ah islamarkaana uu faaqidaad iyo tafaftirid ku sameeyey ayaa muujinaya in tan iyo sannadkii labada kun iyo tobanka ay hoos u sii dhacaysay un tirada yahuudda u soo dhoofaysay si ay ugu noolaadaan deegaanada uu ka dhisan yahay maamulka gumaystaha ah ee yahuudda waxa ayna sidoo kale caddaymahan tilmaamayaan in tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ilaa sannadkan labada kun shan iyo labaatanka oo ay u dhaxayso muddo sagaal iyo labaatan sano ah ay deegaanada uu ka taliyo kayaanka gumaystaha ah u soo qaxeen yahuud gaarayso hal milyan iyo siddeed boqol oo qof marka ay caddaymahan iyo bayaanaadkan tilmaamayaan sababaha ay yahuud badan oogu soo kicitimeen sannadihii sagaashameeyadii deegaanada filistiin ee uu gumaysiga ku haysto maamulka yahuudda waa jabkii iyo burburkii gaaray midowgii suufiyadka sannadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii dadkii yahuudda ahaa ee ku noolaa dalalkii ku wada midaysnaa dalladda suufiyadka ayaa markaasi ka gadaal bilaabay in ay u soo kicitimaan dhulka filistiin ee uu xoogga ku haysto maamulka yahuudda yahuuddan ayaana si koox koox ah iyo si keli keli ahba oga soo cararaysay dalalkaasi tirakoobyo la sameeyey xilliyo hore ayaana tilmaamaya in yahuud gaarayso hal dhibic lix milyan ay u soo barakaceen dhulka filistiin intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii ilaa sannadkii labada kun iyo lixda dhibaatada barakaca ee uu wajahaya xilligan maamulka yahuudda waxa ay si weyn oga muuqanaysaa digniinada iyo qayladhaanta ay samaynayaan warbaahintiisa iyo shakhsiyaadka yahuudda ah ee saameennada leh iyo weliba maraakiista sameeya daraasaadka dhinacyadan ayaana dhammaantood ku qayladhaaminaya in ay tahay in arrintaasi wax laga qabto inta aysan xargaha goosanin mowqica time of israa'el oo ka mid ah mowqicyada ugu afka dheer ee raacsan maamulka yahuudda ayaa taqriir uu baahiyey bishii disembar ee sannadkii labada kun afar iyo labaatanka ku sheegay in howlgalkii najaxay ee toddobadii oktoobar ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka uu burburiyey iyo didiilo weliba oo ay lahaayeen yahuudda caalamka kaasi oo ku aadanaa ku noolaashiyaha si nabadgelyo ah dhulka filistiin sidaba uu hadalka u dhigay mowqica dhankiisa brofesoorka yahuudiga ah ee aaron shikhanfor oo haysta abaalmarinta nobel bress ayaa ka digaya in kayaanka yahuudda uu burburo sababa ku aadan in ay iskaga tegayaan dadka aqoonta leh iyo kuwa karaanka waxqabad uu ku duugan yahay iyo sababa ku aadan in ay dadkaasi door bidayaan in ay iskaga noolaadaan dalal kale oo caalamka ka mid ah saxiifadda jerusalem bost ayaa iyadana ka marakacaysa in ilaa xilligan gudaha maamulka ay ka taagan tahay asmada qaxa iyo barakaca in ay hoos u dhacda iskabadaaya ayna kor u sii kacayso marba marka ka sii dambayso inta uu socda dagaalka ghaza